إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose xukun xaddi ruddo ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ee shabeellada hoose kaasoo lagu fuliyey nin la shaqaynayay sirdoonka dowladda federaalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka ah deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa qof shacaba ku dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud dowladda uganda ayaa walaac ka muujisay korarka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka dowladda federaalka mid ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa sheegay in dowladda federaalka ah aysan iska dhicin karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ciidamada shisheeye baxaanna ay burburi doonto qoysas ku nool siinka dheer duleedka magaalada muqdisho ayaa ka hor yimid qorshe ay wadaan ganacsato xiriir la leh dowladda federaalka kuwaas oo doonaya inay xoog ku qaataan dhulkooda ku dhowaad siddeetan qof ayaa ku dhimatay xasuuq maleeshiyaadka r s f ay ka geysteen bartamaha waddanka suudaan warka subax sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa maxaa looga baahan yahay qofka mar haddii uu cagta la helo dhabbaha hanuunka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku baagan lix iyo labaatanka bisha afaraad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xeraah ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku leeyihiin degmada qoryooley welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye dhanka gobolka bayna xalay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay xarun weyn ku leeyihiin askarta ah dowladda xabashada ethoobiya welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka hiiraanna faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka deegaanka iyo sooman ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada ah dowladda federaalka ah ayaana ku dhintay dagaalkan kuwaas oo ku jiro sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi nuur maxamed kuna magac dheeraa timo jilic dagaalkan ciidamada dowladda federaalka ah waxaa sidoo kale uga dhaawacmay laba iyo toban kale ciidamada dowladda federaalka ah ayaa qaar ka mid ah meedadkooda waxa ay uga carareen goobtii uu ka dhacay dagaalka meedadka afar askari ayayna halkaa uga carareen dagaallo muddooyinkii dambe ka dhacayay gobolka hiiraan oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladda federaalka ah waxaa ka soo gaarayay khasaare isdabajoog ah xukun xaddu riddo ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ee shabeellada hoose kaasoo lagu fuliyey nin la shaqaynayay sirdoonka dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar
galabnimadii shalay oo jimco ahayd fagaare ku yaala deegaanka ugunji ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxaa ka dhacay xukun xaduridaah oo ka mid ah xuduudda allaah axadkan ayaa waxauu ka dhacay fagaare weyn oo ku yaala deegaanka ugunji waxaana soo buuxdhaafiyey qeybaha kala duwan ee bulshadu ku nool ugunji axadkan ayaa waxaa lagu fuliyey cabdulaahi cabdiraxmaan oo da'diisa lagu sheegay toddoba iyo labaatan jir isagoona la shaqaynayay ciidamada dowladda federaalk ee niisa ee jooga deegaanadaas mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka aqriyay eedda loo jeediyey cabdulaahi hoosha uu hayay dowladda federaalka waxaa maxkamadda degmada janaale ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose horteeda la keenay eedeysane cabdulaahi cabdiraxmaan cali labaatan iyo todoba jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayo ciidamada muslimiinta ee nisa faldil oo ku dili rabay walaal mujaahida intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdulaahi wuxuu ku jawaabay sida tan haa waa sax waxaa isoo wacay nin marka jooga oo ka tirsan ciidamada nisa wuxuu iisoo bandhigay inaan la shaqeeyo wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad iila shaqayso oo soo disho nin ka tirsan al-shabaab haddii shaqadaasi ku guulaysato bishii laba boqol doolar ayaa lagu siina mishaar ahaan adigoo tababar soo marin anigana waan ka aqbalay kadib waxaan qori ka soo qaatay janaale asigoo tabakel ka soo baxay ayaan dhowr xaba ku tuuray ninka la ii diray mana ku dhicin anigoo hawshaas ku jira ayaa la ii soo qabtay markana qaadiga ayaa ka dhawaajiyey xukunka ka soo baxay maxkamadda adilada loo cuskaday iyadoona isla goobta lagula fuliyey intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay aadii loo soo jeediyey eedaysane cabdullaahi oo jawaabtiisa khilaal ahaa ayaa waxay xukuntay sidaani soo saata kow in eedaysane cabdullaahi uu ku dhacay ficil riddanimo ah labo in eedaysane cabdullaahi lagu fuliyo sil xadduriddo ah almaraajicu qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu yahuuda wannasaara fi suurati maa'ida aayadda konton iyo kow xukunkan wuxuu ku sugnaaday khilaal الله أكبر الله أكبر الله أكبر axadkan ayaa imaanaya xilli kol sii horeysay deegaanka kunyaburo lagu diray cismaan macalin axmed oo da'diisu ahayd konton iyo kow jir kaasoo la sheegay inuu la shaqaynayo ciidamada dowladda federaalk ee jooga degmada janaale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa qof shacaba ku dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya maalintii shalay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka galgaduud ayaa si bareer ah rasaas ugu fureen gaari nuuca loo yaqaano leyle calaabi oo marayay kontarool ay ku sugnaayeen askartaas ciidanka ayaa waxa ay gaariga ku rasaaseeyeen deegaanka bangeela ee gobolka galgaduud waxa ayna taasi sababtay dhimashada mid ka mid ah rakaabkii gaariga saarnaa gaarigan ayaa ka soo ambabaxay magaalada muqdisho waxaana askarta ay si bareer ah ugu fureen rasaasta xilli uu marayay kontaroolka deegaanka bangeela ee dhaca gobolkaas dadka deegaanka ayaa aad uga carooday falkan ay askartani ku bartilmaameedsadeen safarraydaasi ma ahan markii ugu horraysay oo dad shacab ah islamarkaana ku socdaalayay waddada xidhiirisa galgaduud iyo muqdisho askar ka mid a dowladda federaalka ay dil bareera ugu geystaan halkaasi si kastaba gaadiidleyda isaga kala goosha muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa waxa ay wajahayaan xaalad amni darro iyo lacago baad xaddhaaf ah oo lagu sheego inay yihiin canshuur iyadoo dhowr mar oo hore qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka dileen darawallo diiday inay lacagahaasi baadda ah bixiyaan dowladda ugandha ayaa walaac ka muujisay korarka ah weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka dowladda federaalka faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali magaalada kambaala ee caasimada dalka uganda waxaa weli ka socda shir ay yeelanayaan dowladaha ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya kuwaasoo ka arrinsanaya xaaladda hubinti la-aanta ah ee wajahayso dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh dowladda uganda oo ka mid ah dowladaha ay ciidamadeeda duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa walaac ka muujisay korarka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka dowladda federaalka wasiirka difaaca ee uganda jacob morokson soboth oo khudbad ka jeedinayay shirka ayaa sheegay in ammaanka soomaaliya uu sii xumaanayo ayna sii kordheen weerarada ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu tilmaamay in korarka weerarada ay meesha ka saarayaan nufuuddii ay shisheeyuhu ku lahaayeen soomaaliya xarakada shabaabulmujaahidiin ay halis gelinayso amniga guud ee bariga afrika argixisada waxay halis weyn ku tahay soomaaliya iyo geeska afrika waxaan halis ugu jirnaa inaan lumino guuliya howlgalka ee aan sida deg deg ah ugu dagaalanay inaan helno ayuu yidhi wasiirka difaaca ee dowladda uganda hadalka wasiirkan ayaa kusoo aadaya iyadoo warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa caalamkaba ay walaac xoogan ka muujinayaan korarka weerarada ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo halis weyn ku tilmaamay weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka wargaadhi oo lagu dilay lixdan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaasoo ay qaadeen dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa sheegay in dowladda federaalka ah aysan iska dhicin karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ciidamada shisheeye baxaanna ay burburi doonto cabdiqaalig macali cabdiweli ayaa ka warramaya siyaasigan oo lagu magacaabo maxamed aamiin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada dowladda federaalka ay yihiin kuwo fashilan oo aan awood u lahayn iskacaabinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysanna lahayn mabda ay u dhintaan sidoo kalena ay awood u lahayn la wareegitaanka xeryaha ay baneeyaan shisheeyaha wuxuu sidoo kale tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dagaalamayso sidii dalka loogu xukumi lahaa shareecada islaamka kuwa ka soo horjeedana aysan haysan caqiido ay ku dagaalamaan waa kan isaga oo arrimahaasi ka hadlaya federaalka ah taag uma hayso inay shabaab iska dhiciso marka dowladda federaalka ah ma buuxin karto kaalinta ciidamadan caalamiga ah ee wadamada africa ka socdo magacii doona haloo bixiyo ma buuxin karto dowladda oo hadda meelihii hore xitaa xerooyinkii horey ay ugu baxeen ayaga dib waxaa u qabsaday shabaab dowladdana markaan runta kuu sheego way fashilan tahay ciidamo tayale ma laha wadamo shisheeyaa lagu soo tababaraa marka waxa waaye dowladda ciidamadeeda way ka waxa waaye waa fashilan yihiin oo tayo ma u laha inay shabaab iska dhiciyaan shabaabkana niman mabda wato waaye ee shareecada islaamka ku dagaalamaya wax iska dhicinaya ee raba waddanka inay shareecada islaamka kusoo rogaan dowlad islaami ah inay ka dhisaan ee mabda'a isku dagaalama waaye ciidamada dowladdana mabda ma laha oo ay ku dagaalamayaan waxaa muddooyinkii dambe aada isku soo tarayey siyaasiyiinta hadal haysta fashilka ay dhex rifanayso dowladda federaalka iyagoona sheegaya in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh ay sii wadi karin dagaalka ay kula jirto xarakada shabaabulmujaahidiin qoysas ku nool siinka dheer duleedka magaalada muqdisho ayaa si adag uga hor yimid qorshe ay wadaan ganacsato xiriir la leh dowladda federaalka kuwaasoo doonaya inay xoog ku qaataan dhulkooda faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya axmed cabdulaahi dadkan oo maalinkii shalay iskugu soo baxay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa abasho ka ah dhulboob ballaaran oo dhowaan lagula kacay waxa ay naxuseen in guryahooda gebi ahaanba la burburiyey dhulkoodana lagu wareejiyey ganacsato heshiis la soo galay dowladda federaalka kuwaasi oo si fashari daraha ku qaadanaya dhulkooda qaar ka mid a dhibanayaasha oo saxaafadda la hadlaya wacad ku maray inaysan aqbali doonin in dhulkooda si fashari daraha lagu qaato ayna diyaar u yihiin inay ku dhintaan dhulkooda oo la boobayo halkan waxaan u taagannahay dadka dhulboobka nagu haayo oo dhulboob maalintaa inta imaado dhulku cabiraayo oo dhulka dadka beenta ka gedaayo anaga niman waxaan nahay goofliyaan nahay dhulka anagaa iskale shalina anagaa iskale maantana anagaa iskale nimanka loo sheegaayo maalintaa inta la keeno balooga inta garanaysiin la dhahaayo oo la qaldaayo in la qaldin oo dhul lacag iska gelinin ayaan ka codsanaynaa ummadda islaamka in guri dhulkan ninkiisa iskale wax lacag ninkii qofkii iska geliyo say halkii dhibaysaa niman ayaantaan la wadwado ladhahay boqol boosaa nilaga gadaa oo ladhahay masaajidka ilaa halaan raqigaa nilaga gadaa lashahay oo dulmiyaa nala waay maalintaan qori nin kumsoo raaci maayo maalinta cabdibila inta keensato dhulka ku cabirato dadka tiraada cabdibila imaanaya dhulkaan anaa cabdibila wax u qaadaya male dacwadayadu haddana waa noo jirtaa nuqulku waa noo yaallaa dukumentigu leeyahay waxa wey maaragtay ka hari ma doono wiilkayaga wiilkiisi dacwadiisa waa ku jiraya waxaan ogeysiihinnaa dadka la keenaayo oo tignikada lagu keenaayo oo laleeyahay dhulkaana idinka gadaynaa inaysan ku kidsoomin ee dhulkaas ka leexdaan si kastaba ha ahaatee bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo duleedkaada ayaa wajahaya dhulboob baahsan oo ay ku hayaan ganacsato iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxaana marar kala duwan la arkaa dad iyagoo hurdaya guryahooda lagu dulburburiyey markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaa looga baahan yahay qofka mar haddii uu cagta la helo dhabaha hanuunka waxaana ah warbixinta soo jeedinaya yaasir cabdullah جددوا العزم أبيا وابتغوا دربا عليا أقدموا قوما كراما ينشدون العز ليا وطدوا أرض المعالي وشدوا فيها مليا ها هم الأنهار حلوا ها هنا موجا عتيا حزمهم أفنى الأعادي فابتنوا مجدا فتيا يبذلون الخير دوما يرسمون البشر حيا suubanaha sala allahu calayhi wasalama markuu salaadu ku jiro wuxuu dhaqan u lahaa inuu ku ducaysto ducadan اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب xadiidkan waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalama ka wariyey saxaabiga shadaad ibni aws allah ka raali noqdee wuxuuna ku qoran yahay saxiixa ibnu xibbaan ducadan wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ugu doortay muhiimadda ay leedahay wuxuuna ku dari jiray cibaadada midda ugu muhiimsan oo ah salaada mar weliba ayuunu ku celcelin jiray haddaba aan gudagalno ducada iyo micnaha ay xambaarsan tahay kow nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu allah ka baryey inuu arrinka ku sugo isagoo arrinka ku wado inuu rabbiga ku sugo diinta hanuunka iyo daacadiisa haddaba waxaa lagama maarmaana inaan mar weliba allah weydiisano sugnaasho ducadaani si gaar ah ayay xilligan muhiim u sii tahay waayo waxaan joognaa wakhti ay imtixaanadu farabateen oo dadkii shalay ku socday waddada wanaagsan ay dhabbaha baadida u weecdeen labo waxaa kale oo ducada ku jira nebiga sala allahu calayhi wasalamna allah ka baryey inuu waddada xaqa ku sugo dadka qaar xaqa way gartaan laakiin waxaa ku adag inay go'aansadaan raaciddiisa sidaasi darteed ducooyinkii salafka ay allah ku baryi jireen waxaa ka mid ahaa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه dhanka kale markii aan eegno hadalkan ku jira ducada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ah والعزيمة على الرشد waxaa ku jira laba micno oo waaweyn kuwaasoo kale ah in loo degdego daacaadka iyo khayrka la iskana ilaaliyo dib udhigooda dadka ahlu naarka waxyaaba ay naartu ku galayaan waxaa ka mid ah kadib dhicidii ay khayrka dib uga dhaceen sida uu qur-aanka ka waramayo isagoo ka hadlaya xaalka munaafiqiinta ee qiyaamaha iyo jawaabta ay siinayaan muslimiinta markii ay dhahaan soo idinlama jirin markii aan adduunyada joognay قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور sidaasi darteed waxaad arkaysaa qur-aanka kariimka oo dadka ku boorinaya samaynta ficilada wanaagsan iyo inay u degdegaan allah wuxuu yidhi ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
inuu qofku noqdo qof wanaagsan islamarkaana firfircoon islaamku ma yaqaano qof wax matare ah oo aan kaalin ku lahayn bulshada dhexdeeda iyo xitaa wax saamayn ah waa diin qofka aaminsan looga baahan yahay inuu sameeyo dhaqdhaqaaq islamarkaana dadaalo si uu isugu beddelo qof waxgal ah wax soo saar leh hankiisana sarreeyo saamaynna ku dhexle bulshada haddii aan soo qaadano laba tusaale oo dhanka saxaabada ah abuubakar allah ka raali noqda ee maalintii uu diinta islaamka soo galay wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay inuu dadka islaamka uga yeedho waxaa gacantiisa ku soo islaamay afar ka mid a tobanka uu isaga ka mid yahay ee lagu bishaareeyey jannada waxayna kale yihiin dalxa ibnu cubaydillaah zuweer ibnu cawaam cabdiraxmaan ibnu cawf abuu cubayda ibnu jaraax sidoo kale sacad ibnu mucaad allah ka raali noqdee markii uu qaatay diinta islaamka kadib wuxuu noolaa lix sano oo keliya isagoo soddon iyo saddex jir ayay naftu ka baxday waxaana markii uu dunida ka tegay u gilgishay carshiga raxmaanka haddaba waxaa dadka muslimiinta laga doonayaa inay noqdaan kuwo meel dheer wax ka arka kuna dadaala sidii ay isbeddel wanaagsan naftooda iyo bulshada uga samayn lahaayeen iyagoo kaashanaya rabbigooda بشبابنا نحيي العزائم والهمم كالمزن إن فازت بهن قفار الديم نحن بغيثنا النادر توى ولمن تحدى الوابل المغزار ولمن تحدى الوابل المغزار
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad siddeetan qof ayaa ku dhintay xasuuq maleeshiyaadka r s f ay ka geysteen bartamaha dalka suudan weerar culus oo ay fuliyeen ciidamada kooxda r s f ayaa lagu dilay ku dhowaad siddeetan qof kuwaas oo dhammaantood ahaa dad shacab ah sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda suudan xasuuqan ayaa si gaara kaga dhacay gobolka kordofan ee dhaca bartamaha waddanka suudan kooxda r s f ayaa la sheegay inay dileen toddobaatan iyo lix qof kuwaas oo ahaa dad rayid ah halka tobanaan kalena ay ku dhaawaceen magaalada asafa oo ku taalla galbeedka gobolkaas kooxda dacme sariic ayaa xasuuq ba-an ka wada gobollada ay kaga sugan yihiin dalka suudan halkaasoo bilihii ugu dambeeyey ay ku dileen boqolaal qof oo shacab aha haba ugu sii badnaatee magaalada alfaashir warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga inta